faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan meel walboo joogtaan iyo si walbo maqalkayga raadyaha cadaado uu idiin soo gaarayaba kuna soo dhowaada warka subax ee raadyaha cadaado qodobada saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ugu dooroon dowladda soomaaliyahoo maanta la filayo inay ku dhawaaqdo go'aan ka dhan ah dowladda waddanka kenya kulanka golaha shacabka oo maanta ka dhacaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre oo ku dhawaaqay inay muhiimad gaar ah galmudug u leedahay dhammaan ummadda soomaaliyeed wasiirkii hore ee arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya cabdi saciid juxa oo ka hadlay arrimaha diblomaasiyadda soomaaliya dowladda waddanka kuuba oo ka hadashay badqabka dhakhaatiir dhowaan laga afduubtay xuduudda ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya qodobada iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan balse iminka
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subaxnimo sabti ah taariikhdu ay ku beegan tahay lixda bisha toddobaad ee luuliyo sannadu waa laba kun sagaal iyo toban warka subaxnimo waxaa soo saaray sharmaake maxamed maxamuud sharmaake suuley anigoo ah jilo jaamac jile ayaa idinla soo codsiin doona mar kale subax wanaagsan aynu ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa la filayaa inay go-aan deg deg ah ka gaarto dowladda waddanka kenya sida ku cad nuqul loo diray inta badan warbaahinta soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay ku dhawaaqdo go-aan cusub oo ku aadan arrimaha diblomaasiyadda soomaaliya waxaana loo yeeray dhammaan warbaahinta soomaaliya iyo kuwa caalamiga ah ee ka shaqeeya gudaha soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa dhowaan xiriirka waxay u jirtay dowladda waddanka geni kadib markii ay ku eedeysay inay ku xadgudubtay arrimaha qarannimada soomaaliya lama oga cidda ay maanta qusayso arrimaha diblomaasiyadda ee soomaaliya balse imeilo loo diray inta badan warbaahinta ku hadasha afka soomaaliga ayaa muujinaya in laga hadlayo arrimo diblomaasiya kuwaasi oo lagu wargeliyey inay soo xaadiraan dowladda soomaaliya ayaa laga yaabaa inay ku dhawaaqdo go-aan adag oo ku aadan dhanka dowladda kenya nuqulka ka soo baxay dowladda soomaaliya ee lagu wargelinayay wariyaasha iyo warbaahinta ku hadasha afka soomaaliga ayaa u qoraa sida tan wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxa ay qaban doontaa kulan gaar ah subaxda sabtiga ah ee ku beegan taariikh lixda luuliyo inta badan wariyayaasha ayaa loogu baaqay inay soo diiwaan geliyaan isla markaana dhiibtaan arrimaha la xidhiidha ay dhikaarada shaqooyinka sida imeilada iyo ay dhikaarada ay ku shaqeeyaan intaba kulanka golaha shacabka ayaa maanta la filayaa inuu ka furmo magaalada muqdisho iyadoo xiliyadii ugu dambeeyey uu u baaqday kooram la-aan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay lixda bisha toddobaad sanada laba kun sagaal iyo toban waxa ay kulankoodii caadiga ah ku yeelanayaan xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho ajandaha kulankan ayaa ah akhriska koowaad ee wax ka beddelka sharciga shaqaalaha rayidka ah iyo warbixinta baarlamaanka jaamacadda carabta xildhibaanada golaha shacabka ayaa xalay lagu wargeliyey in maanta oo sabti ah uu jiro kulanka baarlamaanka islamarkaana ay soo xaadiraan kulanka xildhibaanada ayaa baaqday maalmihii ugu dambeeyey waxaana gudoomiyaha golaha shacabka uu ku baaqay in xildhibaanada ay soo xaadiraan kulanka islamarkaana ciddii maqnaata lala xisaabtami doono ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan ali kheyre ayaa tilmaamay in dhismaha galmudug ay muhiimad gaara u leedahay guud ahaan ummadda soomaaliya isagoona soo hadal qaaday dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo weli ku sugan deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolkan galgaduud ee galmudug ayaa waxa uu ka hadlay dhismaha galmudug iyo ahmiyadda ay u leedahay guud ahaan soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in la dhiso galmudug midaysan si loo dhammaystiro howlaha kooxaha argagixisada loogu yeero iyo goobaha ay kaga sugan yihiin deegaanada maamulka galmudug dhanka kale ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre uu sii hadlayey ayaa waxa uu ka digay islamarkaana uu ku baaqay in aan la buunbuunin arrimaha qabyaaladda iyo saameynta xun ee ay ku dhex leedahay bulshada waxa uu sidoo kale farta ku fiiqay in loo baahan yahay in si wadajir ah loo dhammeeyo khilaafaadka dhex yaala beelaha ku midaysan galmudug si galmudug midaysan loo helo islamarkaana ay goobta uga baxdo kooxaha dhibaatooyinka ka geysta gudaha deegaanada maamulka galmudug si kastaba hadalka ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre ayaa kusoo boodmaya iyadoo qaar ka mida deegaanada galmudug ay maamulaan xubnaha ka tirsan al-shabaab sidoo kalena inta badan ay deegaanada galmudug ka jiraan dagaalada sokeeye ee ku salaysan anooyinka qabiil wasiirkii hore ee arrimaha gudaha soomaaliya juxa ayaa ka hadlay arrimaha diblomaasiyadda soomaaliya isagoona soo hadal qaaday xiriirka ay dowladda soomaaliya u goosay dowladda waddanka geni wasiirkii hore ee arrimaha gudaha soomaaliya cabdi faarax siciid juxa ayaa su-aalo ka keenay go-aankii ay dowladda soomaaliya xiriirka ugu jartay dowladda waddanka geni kadib markii lagu eedeeyey inay ku xadgudubtay qarannimada soomaaliya hadalka wasiirka hore ayaa laga dheehan karay in soomaaliya ay u fiicneed inay siyaabo kalula dhaqanto dowladda waddanka geni oo haatan casuumaad oo keliya u fidisay maamulka somalilan wasiirkii hore ayaa hadalkiisa waxa uu u dhigay geni ma aqoonsan somalilan mana jirto war ka soo baxay xaggeeda oo arrintaasi ku saabsan keliya waxaa booqasho ay ku casuumtay madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi qarsoodi maahan in somalilan labaatan iyo siddeed sano ee ugu dambeysay ay sheegatay in soomaaliya ay ka go-day adduunkuna siyaabo kala duwan ay ula macaamishay sidaa waxaa yidhi wasiirkii hore ee arrimaha gudaha soomaaliya cabdi faarax siciid juux sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday arrimaha xiriirka dowladaha geni iyo soomaaliya wuxuuna sheegay in geni aanay xiriir la lahayn dowladda waddanka soomaaliya keliya waxa ay tani muujinaysaa ayuu yidhi qalqal jahawareer iyo nugeyl diblomaasiyadeed oo xaddhaaf ah oo dhinaca dowladda federaalk ee soomaaliya ayuu yidhi wasiir juxa dowladda waddanka kuuba ayaa waxa ay ka hadashay badqabka dhakhaatiir laga afduubtay sanadkan xuduudda ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya dowladda waddanka kuuba ayaa xaqiijisay inay nool yihiin laba dhakhtar oo kuubaan ah oo laga soo afduubtay xuduudda ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya bishii abriil ee sanadkan sida ay xaqiijiyeen wasaaradda caafimaadka ee kuuba wasiirka caafimaadka ee dalka kuuba oo shir jaraa-id u qabtay saxaafadda ayaa sheegay in ay nool yihiin labadii dhakhtar ee laga soo afduubtay xuduudda ay wadaagaan kenya iyo soomaaliya loona afduubtay dhanka iyo soomaaliya wasiirka ayaa waxa uu xusay inay socdaan dadaallo ay wadaan hay-adaha kala duwan ee dowladda kuuba iyo weliba kenya kuwa ay lagu doonayo in lagu soo qabto dhakhaatiirta iyo ciddii afduubatay intaba waxa uu tilmaamay in dowladda waddanka kuuba ay wadahadallo la furi doonto kooxaha dhakhaatiirta gacanta ku haya ee ku sugan gudaha soomaaliya xukuumadda kuuba ma joojin doonto dadaalkeeda ku aadan sidii loo soo dayn lahaa dhakhaatiirtaasi ayuu yidhi dhakhaatiirtan oo tiradooda lagu sheegay laba dhakhtar ayaa bishii abriil ee sanadkan waxaa laga afduubtay gudaha waddanka kenya iyadoona la sheegay in loola cararay xuduudda ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya inta badanna sida la aaminsan yahay waxaa weerarka afduubka ah fuliyey kooxaha al-shabaab dowladda ayaa aaminsan in kooxaha haysta ay ku sugan yihiin goobaha ay maamulaan ururka al-shabaab oo ay adag tahay in laga helo xog dheeraada xaaladooda guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaashana qiimaha iyo qadarinta mudanow intaa waxaa ku eeg warkii subax ood kala socoteen raadiyaha cadaado sideed sideed dhibic shan megaartis tan iyo intaan ku kulmayna warkan warka xiga waa bahdii radio cadaado idinle sida iyo amana allah isma dhaafno